ururka cafi relief foundation ayaa deeq raashin ah u qeybiyey lixdan qoys oo ka mid ah qoysaska danyarta ah magaalada badhan deeqdan ayaa iskugu jirtay bur bariis sokor saliid iyo timir taasoo loogu talagalay inay ku afuraan qaar ka mid a xubnaha ururka cafi relief ayaa ka waramaya deeqdan ururka cafi relief foundation iyo sidoo kale hooyooyinka umuhaatu dacwa oo iskaashanaya baa halka maanta waxay ku qaybinayaan barnaamijkii afurinta rabadaanta sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dadkii kasoo qeyb qaatay aan sidoo kale ugu ducaynaynaa in ilaahay aakhiradooda iyo adduunkoodaba uu ajar iyo xasanaad uu ka siiyo waxaan halkan kala hadlaynaa walaalaha muxsiniinta iyo qurbojoogta ee markasta jecel inay khayrka ka qeyb qaataan inaan wadno barnaamijkan wejigiisii labaad oo ah ciidsiinta dadka agoomaha ah iyo danyarta saas daraaddeed waxaan jeclaan lahaa inay nagala soo qayb qaataan barnaamijkan sidii ay kii horeba nogala qayb qaateen in doorkan doorkiisa ay dadka caruuraha agoonta rajooyinka danyarta intaasoo dhan masaakiinta ciidsiintooda si maalintaa ciidda ee yowmalfaraxa ah ayna asaagood uga hadhin inay nagala qayb qaataan barnaamijkan ilaah baa noo fudeeyo mahad iska leh kuna mahadsan anagoon dee awoodiisa aan waxba aanan qabsan karin waxaan ugu mahad celinayaa addoomihii muxsiniinta ahaayo raashinkaas baxsaday waxaan leenahay ilahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka ugu buxsho gudoomiyaha golaha deegaanka degmada badhan cawad cali xiirey iyo xubno kale oo goobjoog ahaa ayaa dhallinyarada ku bogaadiyey qofkii gacan wax ku soo qabtay iyo qofkii wax bixiyeyba intaba ilaahay baa kolley dee khayrkaas u gudaya laakiin waxaa fiican sida hadda aynu waxu wadno in hawshaa inoo wadaanin tabarteenna inbaa wax ka soo ururseen intii aad tuhmaysaan oo dhan inaad la istaagtaan leanna waxa weeye bisha rabadaan barakadeedaay leedahay laakiin dalka dhaqdhaqaaqiisu wuu yaryahay runtii intatan maanta halka kana haddii labadii usbuuc ama bishiiba intaa in wax la gaarsiiyo runtii aad iyo aad baa dadkeennu de kolley baahida uga yaraan lahayd walbajoogtu hadda waa arkayaano haddee iyaga raftigoodu culayskoodu saaran yahay weeye laakiin mid kasta oo dalka jooga oo gobol kala jooga oo deegaan ka soo jeeda iyo mid kaleo islaam oo wax la baxaya kulli waan ku soo dhaweynaynaa dadka ilaahay wax siiyey oo maanta wax haysta oo afuradoodii wax u dheer haysta in ay dadka masaakiinta ah oo aan waxbaba haysan inay ka qayb qaataan iyadoo bishii barakaysnayd ee ramadaan oo ajarka ilaahay subxaana wa tacaala uu labalaabayey lagu jiro inay ka qayb qaataan waxaan kaloo fariin gaara u dirayaa qurba joogta waxaan leeyahay walaalayaal ka soo qayb qaata oo labadan urur oo aan ku faraxsanahay inay isku keeneen awooddoodii ay mideeyeen ka soo qayb qaata waa sida aad u jeedaan oo oo ay soo bandhigeen waxay ururiyeen dadkii mudnaana ay siinayaan sida lay sheegay adu waa toddobaatan doolar inta halkaa taalla marka hal qof baaba wuxuu bixin karaa uu yacniga toban qof ama labaatan qof amaba ka badanba marka qof iyo taakadii insha allah haddaa qof awoodo iyo haddaa toban awoodo iyo haddaa boqol awoodoba kasoo qayqaatokasoo qayb qaata wajazaakum allahu khayr sidoo kale ciddii aad ka soo ururseen ee la baxday hantidan iyana waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacaala beeshii aad ka soo saarteen wax ka khayr badan allaha idinku bedelo insaaro waxaan leenahay marka ha layska warhayo dadka fariintani gaarayso qurbaha iyo magaalo kasta ku noola waxbixiya sadaqada khayrkeeda waa la ogyahay iyo miisaanka meeshay taagan tahay waalidka u bixiya muxuu ahaaye muxuu ahaaye cid kastoo aad jeclaydan u bixiya waxba idin taraysa waa waxa keliya aan wax nusqaamin sidii shiikhuba sheegay markaa dadka waxaan ku soo koobaya dhallinyaradii isxilqaanto xildhibaano iyo mas-uuliin iyo cid kasta lahayd iyo culimo iyo haweenkiiba ilahay waxaan idinka baryaa sii wada ramadaanta keliyan ayaan lagu koobin sanad kasta marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan ururka cafi relief foundation ayaa danyarta u sameeya afurin